إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose qaraxyo ayaa lagu weeraray isbaaro ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed u tiilay magaalada baydhabo askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa xalay lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ku dhowaad toban askari oo ka tirsanaa ciidamada burundi iyo kuwa dowladda federaalka ayaa lagu dilay dagaallo shir gelinkii dambe ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe abwaan cabdiwaaxid gamadiid oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee caanka ah ayaa gaaray walaayaadka islaamiga ah isagoona sheegay inuu ka qayb qaadanayo jihaadka maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay in sanadkii lasoo dhaafay deegaanada uu ka arrimiyey maamulkaas ay ka dhaceen wax ka badan siddeed iyo labaatan kun oo faldembiyeed maxad ka faallooda arrimaha militariga iyo amniga oo fadhigiisu yahay dalka maraykanka ayaa qiimeyn uu sameeyey ku sheegay in mandaqada geeska afrika ay ka qarxi karaan loololo militari oo adag walaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa dowra diinaya u qabatay mid ka mid ah beelaha dega walaayadaas إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal toosa ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah ay ku leeyihiin degmada janaale isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar culus ku qaadeen saldhigga ah ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah ee deegaanka lambar lixdan dhanka gobolka bayna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay laba qarax ku weeraray ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo isbaaro u tiilay xaafadda tawfiiq ee magaalada baydhabo ciidamadan qaraxyada lagu weeraray ayaana waxaa soo gaaray khasaare kala duwan ku dhowaad toban askari oo ka tirsanaa ciidamada burundi iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay dagaallo shal gelinkii dambe ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dagaalkan oo u dhexeeyey ciidamada burundi iyo kuwa dowladda federaalka oo dhinaca iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada huwanta ah ugu yaraan sagaal askari oo ka tirsanaa ciidamada burundi iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaana halkaa lagu dilay halka sidoo kalena laga dhaawacay saddex iyo toban kale in ka badan afar jeer ayaa lagu jebiyey ciidamada huwanta ah ee weerarka kusoo qaaday deegaanka yaaqle ee dhacduleedka degmada balcad laba maalin ka hor ayay ahayd markii isla deegaankan dagaal ka dhacay lagu jebiyey ciidamada huwanta ah iyadoo looga dilay shan askari oo saddex ka mid a ay ahaayeen ciidamada burundi halka sidoo kalena looga dhaawacay tiro intaas ka badan dhanka gobolka shabeellada hoosena howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalag ka fuliyeen degmada afgooye ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray aadan geele abwaan cabdiwaaxid gamadiid oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee caanka ah ayaa gaaray walaayaadka islaamiga ah isagoona sheegay inuu ka qayb qaadanayo jihaadka yaasir cabdullah ayaa ka warramaya warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa waraysi gaara la yeelatay abwaan cabdiwaaxid cali gamadiid oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee aadka looga yaqaano geyiga soomaalidu degto abwaanka oo soo gaaray wilaayaadka islaamiga ah kana soo tegay dhulka waqooyi galbeed ee soomaaliya uu horey u deganaa ayaanu su-aalo dhowra weydiinay kuwaasoo u badnaa waxa uu salka ku hayo safarkiisa dhibaatooyinkii uu horey ula soo kulmay iyo dardaarankiisa ku socda dadka soomaaliyeed ugu horeyntii mar uu ka jawaabayay su-aalahayd waxa uu u yimid wilaayaadka islaamiga ah ayuu abwaan cabdiwaaxid gamadiid sheegay inuu jihaad doon yahay una yimid halkan si uu uga qayb galo halganka ay wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu difaacayo soomaaliya nin dhulkiisii jooga ninaan cidna marti ugu ahayn nin baa laga sheegay nin aqalkiisa hor fadhiyo lama yidhaa goormaad geli marka aqalkaygii ayaan hor fadhiyaa taasi waa taa waxaa intaa ii dheer dee jihaad baanu imi inta wilaayaadka islaamiga kitaabka ku maamulaan iyuun baan gumaysi ku jirin loona yeedhinin intaas waa dawladaha fiidtooda leh kuwa ugu baawarka weyn bay ku jirtaa intaasaa diintii rabbi ka shaqaysa waxaana dee isweydiin leh dee maxaa lagu xorooba waa inaad diintaada iyo dadnimadaada iyo dalkaaga khayraadkaaga waa inaad u madax bannaantahay dee ninka intaba loo yeedhinayee dee la xor baanay dee xaguu ku riyooday dee toos baynu leenahay intii uu joogay dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan wuxuu gamadiid la kulmay xarig iyadoo lagu haysto gabiyo uu ku dhiirigelinayay halganka jihaadka oo uu ka mid ahaa gabaygii uu ku bogaadiyey howlgalkii westigeed mool ee sanadkii labada kun saddex tobanka ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya wuxuu sheegay in intii uu ku jiray xabsiyada maamulada somalilan iyo puntland oo indhihiisa ku arkay dhegihiisana ku maqlay falalka dhanna diinta islaamka oo ay ku kacayaan saraakiisha iyo askarta maamuladaas waxyaabihii ugu yaabka badnaa dee xilliyadii jeelasha ayay soo mareen intaa dee ay silsiladda igu jiidayeen iyo katiinadda dee dasaatiirta baadilkay wax ku xukumayaan iyo qurunka ka buuxa waxa weeyaan dee dheg muggeed ayaan ka qaadanayey il muggeed baan ku eegayey askarahoodu siday u dhaqmayaan ayaan eegayey waxay soo maray sidaan kuu sheegay qaarkood uu yidhi dadka qur-aankaad la saaxiibtay waxaan indhahayga saaray oon hebel hebel u garanayaa ninka gaashaanta iyo dhowrka xiddigood sitay ee nimanka wadaadadaa ku yidhi ilaaha caabudi jirteen halkan kama taliyo waxaa ka mid ahaa ninka yidhi isna ka mid ahaa askarahooda nebi maxamed haddiina loo keena waan silsiladaynlay waxaa ka mid ahaa jeelka hargeysa gudihiisa ninka jananka intuu kitaabka qur-aankaa sidaa u qabtay sidaa u muguujiyey maxaabiista hortooda ee yidhi kanaaba nawaalay dhulku ku tuuray saddex boqol oo maxbuus baa taagnaa waraysiga abwaan abdiwaaxid gamadiid uu siiyey warbaahinta islaamiga alfurqaan oo ahaa mid dheer arrimo kala duwan oo uu kaga hadlay wuxuu ku dirayaa fariimo muhiima oo ku socda dhallinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda wuxuu ugu baaqay inay qayb ka noqdaan halganka ka socda dalka soomaaliya ee lagu difaacayo diinta dalka iyo dadka si shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalka looga saaro dalkana loogu hirgeliyo dowlad islaami ah dhallinyariyo waayeelba ummadda soomaaliyeed ee muslimkaa waxaan leeyahay raggii hore wuxuu odhan jiray haddaad xoola doonaysa xamaraag joog haddaad xela doonaysana xamaraag joog haddaad xarrago doonaysana xamaraag joog taasoo looga jeedo aan uga golleeyey diinta sharaf aakhiro iyo sharaf adduunba diintay ku jirtaa ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxaan leeyahay diintiinna u kaca u dirira u halgama dabkii baxayaa dab lagu qabsadaaye waxaan u jeeda waa garanaysaan waxaan u jeedaa u jihaada diinta aynu diinteenna iyo dalkeenna iyo dadkeennaba xor u ahaano horey waxaa wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka u soo gaaray abwaan negeeye cali khaliif kaasoo isagana ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana abwaan abdiwaaxid gamadiid uu noqonaya abwaan kale oo miisaan culus leh oo ka mid noqonaya halganka lagu xusul duubayo xureynta soomaaliya maamulka ah la baxay somalilan ayaa sheegay in sanadkii lasoo dhaafay deegaanada ah oo uu ka arrimayay maamulkaas ay ka dhaceen wax ka badan siddeed iyo labaatan kun oo faldembiyeed faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali tirakoob uu soo saaray booliska maamulka la baxay somalilan ayaa lagu faahfaahiyey falal dembiyeedyada iyo shilalka sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dhulka uu ka arrimiyo maamulkaas waxaana falal dembiyeedyada uu maamulku sheegay inay kor u dhaafayaan labaatan iyo siddeed kun oo fal dembiyeed ibraahim cabdi xaaji maxamuud oo ah mas-uul ka tirsan booliska maamulkaasi ayaa sharaxaad ka bixinaya falal dembiyeedyada iyo shilalka dhacay sanadkii tegey isagoo geesta kale ka hadlay khasaaraha ka dhashay falkaas laba kun iyo saddex iyo labaatan bishii oktoobar ilaa oktoobartan laba kun iyo afar iyo labaatan tirada guud ee dembiyadaas waxa weeye siddeed iyo labaatan kun afar boqol iyo siddeed iyo toban dembi markii la baadhay inta caddaan waayda dembi ka soo bixi waaye waxay ahayd afar kun siddeed boqol iyo labiyo afartan tirada dilalka dhacay waxay ahaayeen siddeed iyo lixdan tirada kufsiyada dhacay sanadkan tirada guud waxay ahaayeen saddex boqol labaatan iyo kow oo waxaa ku jiray tobaneeyo kufsi wadareeda shilalka gaadiidka ee madaxweyne dhacay sanadkan waxay ahaayeen guud ahaan toddoba kun siddeed iyo toban dhimashada ka timi waxay ahayd boqol siddeetan iyo siddeed
marka laga yimaado intaasi waxaa sanadkii tagay deegaanada ku yaala gobollada waqooyi laga soo diiwaangeliyey koror ku aadan tirada dhallaanka yaryar ee lagu soo tuuro waddooyinka waxaana ka warramaya mas-uul ka tirsan booliska dembiyada carruurta la tuuray ee buliisku ka howlgalay waxay ahaayeen tiradoodu labaatan inta dhimatay siddeed bay ahaayeen
dhulalka ay maamulaan ciidamada shisheeye dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay ku badan yihiin shilalka iyo cilmiska soo saaridda taas oo loo sababeeyo inay goobaha ay maamulaan ka furan yihiin hoteello ay ku tilmaameen caways oo ay isugu yimaadaan rag iyo dumar kala ajaanib ah machad ka faallooda arrimaha amniga iyo milatariga oo fadhigiisu yahay dalka maraykanka ayaa qiimeyn uu sameeyey ku sheegay in mandaqada geeska afrika ay ka qarxi karaan howlgallo milatari oo adag warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali qiimeyn uu sameeyey markiiska stratfor ee laga leeyahay dalka maraykanka kana faallooda arrimaha amniga iyo militariga ayaa lagu sheegay in mandiqada geeska afrika ay qarka u saaran tahay loolan militari warbixinta macadka ayaa looga digay in ciidamada masar ee imaanaya soomaaliya ay dhalin karaan inuu xoogeysto khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo etoobiya taas oo keeni karta in soomaaliya ay martigeliso dagaal toos ah oo dhex maray etoobiya iyo masar arrinkaas oo uu macad ku sheegay inay ka faa'iidaysan karto xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankii bishan oktoobar tobankeedii ka dhacay magaalada asmara ee dalka eritreya heshiiska iskaashiga amniga iyo dhaqaalahana ku gaareen dhinacyada halkaas isugu tagay ayuu macadka stratfor ku tilmaamay inay tahay mid muujinaysa inuu sii darnaanayo khilaafka etoobiya iyo dowladda federaalka waxaa sii dheer in dowladda masar ay ku dhawaaqdeen ugu yaraan shan kun oo askari u qayb qaadanayso duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya kaasoo sanadka cusub ee laba kun shan iyo labaatanka loo bedeli doono magaca qaabka shaqadiisana la yareen doono wixii ka dambeeyey is-afgaradkii dhex maray etoobiya iyo maamulka la baxay somalilan waxaa sii xoogeystay khilaafka abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud dowladda federaalk ayaana ku goondisay in ciidamada etoobiya ay ka saari doonto soomaaliya arrinkaas ayuuna sheegay macadka stratfor inaanay weli ku guulaysan villa soomaaliya go-aanka masar ee ah inay ka mid noqoto duulaanka soomaaliya lagu soo qaaday ciidamo dheeraad ah oo aan ahayn kuwa afrikaanta keento muqdisho ayay warqadda qiimeen taahee uu soo saaray stratfor ku sheegay inaanu la xidhiidhin is-afgaradka abiy axmed iyo muuse biixi balse ay ka tarjumayso cabsida ay masar ka qabto biyo xireenka etoobiya ka dhistay webiga niil iskaashiga amniga curdunka ah ee dhex maray dowladda federaalk iyo masar ayuu macadka stratfor ku sheegay inuu imaanayo xilli dowladda federaalka aanay gacan ku haynin maamul goboleedyada dalka ka jira kuwaasoo go-aankooda u madax bannaan tallaabada ay doonaanna qaadi karaan maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed ayuu macad ku sheegay inay kasoo horjeedaan in ciidamada etoobiya ay ka baxaan soomaaliya taasina waxay villa soomaaliya ku cuslayn doontaa inay go-aan iskeeda ah ka qaadato ciidamada etoobiya ee dalka jooga ciidamada masar usoo diraysa soomaaliya ayuu sheegay stratfor in loo arkayo kuwa xoojinaya awoodda dowladda federaalka taasina waxay keenaysaa in maamul goboleedyadu ay codadsadaan ciidamada masar doorbidaanna kuwa etoobiyaanka haddii ciidamada etoobiya sii joogaan soomaaliya kuwa masaaridana yimaadaan arrinta la xiriirta is-afgaradka muuse biixi abiy axmedna uu sii jiro waxaa suuragal ah in soomaaliya ay martigeliso dagaal wakaaladeed dhexmara masar iyo etoobiya oo ah laba dowladood oo isdiidan khilaaf adagna u dhexeeyo xitaa haddii dowladda federaalka ku adkaysato in ciidamada etoobiya ka baxaan soomaaliya wuxuu stratfor ku doodayaa inaanay jirin cid etoobiya ay ka hor istaagi kartaa fargelinta soomaaliya ciidamada masar oo ku doodaya ilaalinta madax bannaanida dalkan ayaana laga yaabaa inay dagaal la galaan ciidanka etoobiya taasoo ka dhigan in soomaaliya uu martigeliyo loolan militari oo ballaaran qiimeynta uu sameeyey macadka stratfor ee laga leeyahay dalka maraykanka kana faallooda arrimaha caskariga iyo amniga ayaa imaanaya iyadoo weli aan xal laga gaarin khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo etoobiya villa soomaaliya ayaana laba bilood kadib laga dhursugayaa bal inay ficil u bedeli karto goondiskii ahaa inay soomaaliya ka saarayso ciidamada etoobiya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowla diinaya u qabatay odayaasha mid ka mid a beelaha dega walaayadaas maxamed mudey axmed abumuslim ayaa ka warramaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowro diini u qabatay odayaasha mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas dowladani ayaa loo qabtay odayaasha qabaa'ilka disow ee ka tirsan beesha boqol hore ee degta degmada janaale kuwaas oo tiradoodu gaaraysay saddex iyo labaatan ruux dowladu waxay socotay muddo saddex maalin ah waxaana lagu qaatay duruus kala duwan qaar ka mid ah odayaashii loo qabtay dowladda oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa soo dhoweeyey dowladda loo qabtay iyaga oo sheegay in ay wax badan ka faa'iideen odayaasha beesha bisow ayaan ka mid ahay waxaan dowro ku galnay saddex beri degmada jinaaya wax badanna waan ka faa'iidnay dhowr eshar aan ka qaadanay iyo guud amriga in la caddeeco teeda kale waxa kaloon eshar aan ka faa'iidnay inama almu'minuuna ikhwa mu'min sidigiis inuu walaal yahay ayaan ka faa'iidnay walaal mayna deganaa tuuladan dowlaad aanu kumid ahaa odayaalka reer bisow degmadan janaaliya dowri saddex maalmood ka galnay anoo ka koodano labaatan iyo saddex qodob oona galno beerasha fadisay ilaahay baa ka mahadsan walaayda degmada baa ka mahadsan kuma masakubaad walbana baa kusaayimay alxamdulilah walaa kusaayimay meelaa kumid ahaa axaabiinta kalena kusaayimay ayado baranbana kusaayimay macno badano le marka iyana macnahaagi waa khasideeda qaasqolna macnaha ugu kormee ilaahay baa ka mahadsan uma markaas kubacda walaayadiin gobolkii walaayadiin degmada janaala baa ka mahadsan alxamdulilah ilaahay baa kasilee waxaana ku dhashay degmada jinaal saanka durinay gobolkii ayada sukwaanay inama almuminuuna ikhwa walaayadana sida ubaanay sida muuqanay mid walaalba si hoose oo walaalba muslimiinta dhan walaalba mada kale waligeedi degmada jinaal ayaa ka mahadsan dowraadka uu qabanayo maktabka dacwada wilaayada shabeellada hoose waa mid kor loogu qaadayo barashada diinta in la gaarsiiyo bulshada muslimiinta ku nool wilaayada shabeellada hoose warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa